kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee rediyo wesnai magacayga waa abdaxsiis xasan mucalin toddobaadkan barnaamijka nabadda iyo maamul wanaagga waxaan kusoo qaadan doonaa wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar kusoo gabagabaysay shirka dhismaha guddiga amniga wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa si rasmiya magaalada jowhar ugu soo gabagabaysay shirka dhismaha guddiga amniga ee degmada jowhar kaasi oo socday muddo saddex maalmood ah shirka ayaa lagu dhisay guddiga amniga degmada jowhar oo ka kooban saddex iyo toban xubnood oo matalaya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo doortay hogaankooda oo kala ah gudoomiye ku-xigeen koowaad gudoomiye ku-xigeen labaad iyo xogeeye guud guddigan cusub ayaa ka shaqeyn doona isku xirka hay-adaha amniga maamulka degmada iyo bulshada rayidka si loo xaqiijiyo nabadgelyada kala dambeynta iyo badqabka shacabka degmada jowhar xogeeyaha degmada jowhar ayaa ka hadlay muhiimada ay bulshada u leedahay guddigan guddigan wuxuu soo maray herar badan waxaa loo kulmiyey ilaa iyo laba boqol oo qofood baa guddigan loo kulmiyey si yani qof walba fikrad ahaantiisa iyo wixiisa soo usoo bandhigo ugu dambeyntii waxay soo gaartay ilaa iyo heer la gaarsiiyo haddana konton qofood loo kulmiyo haddana loo soo gudbiyey ilaa ayna gaaraan sagaal qofood sagaalkaas qofood marka waxay soo jiri doonaan si uu inoo sheegay amiin lolid isagana oo maamulka iyo bulshada isku meel walba kaga jiraan marka guddigan intuu socdo yani maamulka degmadana isagana wuxuu u yahay muhiimu u yahay guddi ka shaqeynayo nabadda iyo amniga magaalada ka shaqeynaya in la dhisana waa waxweyn aada u dhoweyn waan soo dhoweynaynaa ka maamul ahaan marka waan u mahadcelinaynaa tiimkan wasaaradda amniga si ay mar walba isaga xilqaamaan in maamulka loo daandejiyo heer degmo marka wasiir waa ku mahadsan tahay sharifa karaamaa mudan tahay marka insha allah dhinaca kale guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellada dhexe fortuun aadan naxiifo ayaa ka hadashay waxyaalaha guddigani looga fadhiyo alhamdulillahi rabbi alcaalamiin marka hore waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda amniga taliyaha saldhigga agaasimaha wasaaradda amniga xogayaha caasimadda dowladda hirshabeelle dhaqanka iyo culimmada iyo haweenka bahda hay-adda i o m asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib sida hore loo sheegay guddigan marxalad badan oo soo maray waxayna ka imaaday fikradii bulshada kasoo dhexbaxayeen ahayd waxaana ka rajeynaynaa guddigan in wax badan oo xoogaha magaalada iyo dhacdooyinka magaalada ka dhaca booliiska waxaa laga yaabaa wax mar hore ahaa inay soo gaaraan laakiin maadaama bulshadan ay tahay guddigan dadkii degmada oo isugu jira caayeen dhaqankii iyo culamaa udiinka iyo dhallinyarada iyo haweenkii dadka xogta rasmiga laga heli lahaa ama lasoo gaarsii lahaa maadaama oo loo yaqaano ninka guddoomiyaha dhaqanka ah dadka bulshada way yaqaanaan culamaa udiinka dhallinyarada marka xogta waxay bulshada waxay soo gaarsiin karaan ama ay ka maqli karaan dadka soo maqli kara waa dadkan marka waxaana waxaana u malaynayaa ama ay ila tahay in guddigaa mid baahi weyn loo qabay shirarka amniga sargaal ama taliyaha saldhigga hadda jowhar markuu joogo magaalada wax ka dhacaya ama xaafadda ugu dambeysa wax ka dhacaya kiiska degdeg kuma ogaan karo laakiin annaka waxaa laga yaabaa ama guddiga waxaa laga yaabaa inay si degdeg ku maqlaan arrimihii marka saas darteed wasaaradda amniga waxaan ugu mahad celinaynaa sida ay bulshada ula shaqaynayso sida ay u garatay degmooyinka inay ka dhisaan guddiyadan oo xogta hoose oo xaafadaha ka jira ama degmooyinka ka jira looga heli karo marka waa rajeynaya shaqooyin badan inaad qaban doontaan in waxyaabihii idinla dhiibane aad sharciyada iyo waxyaabihii la sameeyey ila meesha waxbaa la diyaariye inaad ka shaqayn doontiin rajeynaa aad iyo aad
agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle mudane mukhtaar maxamed cabdulle ayaa sheegay in dhismaha guddigan uu muhiimad gaar ah u leeyahay amniga degmada iyo wada shaqaynta hay-adaha ammaanka iyo bulshada
intaa kadib wixii faahfaahina waa la sameeyey dabcan waa waa intii la idin sheegay waqtigu aada u kooban awgeed waxaan jeclahay intii la idin sheegay oo ah guddigan siduu yahay iyo siduu noqon doono ayaan keliya ta'kiidin doona haddii la haydmo waxaan rabaa inaan idiin sheego guddigan ka kooban sagaal ka xubnood oo maanta halkan lagu dhisi doono oo qeybaha kala duwan oo laydiin soo sheegay ka imaan doono waxaan u aragnay inay yihiin muhiim waxaan u aragnay inay amniga degmada jowhar sugitaankeeda ay muhiim u yihiin waxaan u aragnay inay muhiim u yihiin horumarinta amniga degmadan waxaan u aragnay inay muhiim u yihiin isku xirka bulshada iyo laamaha amniga waxaan u aragnay inay muhiim u yihiin caasimadda jowhar bilicdeeda sidii loo sugi lahaa oo loo muujin lahaa oo si ay degmooyinka kale ugu daydaan in ay yeelato guddi muhiim ah oo tababar joogtaha leh oo howlo gaara ah leh oo xeerar ay ku shaqeeyaan leh in laga dhiso waxaan jecelnaha marka guddigaas oo xubnahaas kala duwan noqon doono in muxuu ahaa shaqooyinkooda ay si muxuu ahaa munaasab ay u gudan doonaan annaguna ka wasaarad ahaan aan joogtiin doono wixii tababar ah iyo wixii qualitihii u baahayiin aan kala aan siin doono iyaguna shaqooyinkooda si ugu gutaan si hufnaan ah muxuu ahaa aan muxuu ahaa aan fari doono waxyaabaha ay ku shaqayn lahayn marka aada umahadsan tihiin waxaa kulankaasi ofishaala noogu furi doono wasiirka amniga waxaan jecelahaa ina waqtiga yaroo kooban aan haysan aan ka faa'iidaysto wasaaradihii iyo booliiskii iyo bulshadii maamulkii dhammaan in halkan la isku wareystay ay kasoo baxeen dabcan qorshayaal iyo talooyin wax ku ool ah maanta waxaa si gaar ah halkan u joogo waa bulshadii ama communitigii oo aan ugu talagalnay inay taladooda ay ku beeriyaan qorshaha lagu sugayo degmada balcad qorshaha lagu sugayo amniga degmada balcad oo runtii muhiimad gaara u leh hirshabeelle iyo dhammaan sugitaanka amniga waa mahadsantihiin dabcan sidaa aad uga qayb qaadateen oo talooyinkiina muhiimka aad ugu biiriseen waan soo dhoweyneynaa mar walbana taladiinu waxay qayb ka tahay sugitaanka amniga wixii talo aad soo jeedisaanne waxay noqon doonaan wax wax looga bedelo ama mataqaanaa lagu qaato go-aanada ugu dambeeyo in la idinla tashado oo aad talooyinkiina wax lagu qabto waxay ka dhigan tahay in idinku aad gacmihiina aad wax ku qabanaysaan idinku aad tihiin dadkii wax qaban lahaa dadkii amniga sugan lahaa idinku aad tihiin oo ay tahay muhiim in la sugo amnigeeda Een, si amnigeeda loo xaqiijiyo waxaa laga maarmaan ah bulshadeeda qeybeeda kala duwan in ay go-aan qaataan marka ugu horeyso inay nabad ku noolaadaan inay nabad ku noolaadaan nabad ayaa naas la nuuga leh markii go-aan nabadeed la qaato oo loo arko dadka een, cadowga ah oo aan la- lala noolaan karin oo nolosha ongolayn inay cadow yihiin markii la isla qaato oo dhammaan la ogaado sidii loo leeyahay oday iyo culummo iyo haween iyo dhalinyaro sida loo leeyahay go-aan la qaato la yiraahdo nimankaas waa cadow aan iska dhicinno markii la yiraahdo go-aankaas la qaato waxa soo baxaysa sidii la iska celin lahaa waxa soo baxaysa sidii si wadajir ah een, go-aan loogu wada qaadan lahaa een, si nabad loogu noolaado magaaladan
wasiirka amniga dowlad goboleedka hirshabelle maxamed kheyre ay uu soo gabagabeeyey shirkan ayaa ka hadlay waxyaalaha looga baahan yahay dhismaha guddiga amniga degmada jowhar iyo hadafka ay ka leeyihiin الرحمن الرحيم agaasimaha guud ee wasaaradda amniga ogayaha dowladda hoose ee degmada jowhar taliyaha saldhigga degmada jowhar gudoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeellada dhexe odayaasha dhaqanka culamaaudiinka haweenka qeybahooda kala duwan dhalinyarada iyo saaxiibada hay-adda i o m iyo shaqaalaha wasaaradda amniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, salaan kadib runtii safarkan wuxuu ahaa safar muddo soo socday Een, wajiyo badan oo hadda halkaa iga muuqdane qayb ka ahaa kulamadii hore usoo dhacay oo maalmo badan aan halkan degmada jowhar aan ka wadnay annagoo kaashanayno dowladda hoose ee degmada jowhar Een, safarkaas marka maanta wuxuu marayaa meel fiican oo gabagaba ah maadaama aan maanta u joogno sidii loo dhisi lahaa guddiga amniga degmadan oo la shaqeynayo hay-adaha kala duwan ee amniga qaybna ay ka yihiin ama hogaaminayaan maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kale ee bulshada wasaaradda amniga waxaa guul u ah ama farxad u ah in markii ugu horeysay ay guddigii maxaa la yidhahdaa laga dhaqangelinayo oo amniga kaas u ah in caasimadda dowladda hirshabeelle iyo deegaanada kale ee maxaa la yidhaahdaa ay ka kooban tahay dowladda hirshabeelleba reer jowhar waxaan ognahay ama ku naqaanaa inay yihiin dad nabadeed dad isku xiran dad maxaa la yidhahdaa maamulkooda iyo hay-adahooda amniga u dhaga nugul oo wada shaqeyn fiican la leh taasna markhaati aan ka nahna haddaanan wasaaradda amniga guddigana wuxuu sii xoojin doonaa wada shaqeyntaas iyo wanaagaas ka dhexeeya dadka caasimada degan iyo laamaha amniga ayaan rabnaa inuu guddigan sii daadijiyo shaqadeedas maxaa la yidhaahdaa hore u wanaagsaneed oo sii qurxiyo ayay tahay ujeedada Een, waxyaabaha inta badan markay yacni ay kiisas dhacaan ama maxaa la yidhaahdaa arrin ee dhacdo waxaa dhacda inta badan inaan cadaaladda maxaa la yidhaahdaa iyo inta hay-adaha amniga aysan soo gaarin mararka qaar lagu xaliyo meel dhex ama qofka xataa oo meel wax u sheegto oo waayo oo saldhiga ka xishoodo haddii tusaalahan kufsi oo dhaco oo kale waxaa laga yaabaa in ay markaas uusan saldhiga soo gaarin ama asagoo muddo soo jiitamay intay xal la galay odayaal ay maxaa la yidhahdaa ama dadka xaafadda ama wax un intay isu jacburiyey dad ciddii oo qanacsaneen meesha kiiskii maxaa la yidhahdaa lagu daddaboolo hadhowna maxaa la yidhahdaa dembiyi kale ay ay ka dhashaan marka annaga ma dhaheen maxaa la yidhaahdaa een een hala hala sameeyo wax aan de- degmada jowhar aan ka jirin ama dhacdo aan ka jirin hala abuuro si macnaha ay wax u socdaan ma dhehene keliya waxaan rabnaa in dhacdooyinka amni ee bulshada dhexdooda ka dhex dhaco iyo hay-adaha amniga guddiga isku xiraya inaad noqotaan markii maxaa la yidhaha go-aano oo masiiriya oo amniga quseeya la gaarayane een, guddigan wuxuu ogaal asaga u yahay isaga uu u daadejiyey bulshadii waayo annaga maxaa la yidhahdaa bulshada dhan ma wada gaari karno laakiin qaybaha kala duwan ee bulshada idinkaa ka socdo fariinta haddaa idinka qaadaan qaybaha kale ee bulshada xaafad walba way ku gaaraysaa waxaan ognahay carqaladda ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee soo lallaabato ee caasimadda ka jirto inay tahay ciyaal weero ciyaal weeradane nin walba cunugiisa iyo maxaa la yidhahdaa maamo walba cunugeeda iyo gabar walba walaalkeed wiil walba walaalkiisa haddii uu gacanta qabto ama uu yidhaahdo war waxaan ka joog haddii uu u taag waayane oo asaga keena saldhigga horta wax badanaa yacni noo toosi lahaa qofkii saldhigga la keenane nabadoonkiisa hadduu yidhaahdo cunugan waa edab daran yahay haligu hayo meesha cunug damba banaanka usoo baxaya mala laakiin waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah cunug wax soo haleeyey ama markaas faldembiyeed gacanta asoo kula jira lasoo qabtay oo hay-adaha amniga soo qabteen oo saldhigga la keenay in nabadoonku ka daba yimaado oo yidhahdo ani koofidayaan tuuraa haddii kalwiilkan hala ii siiyo iskuulo ka yimaaday ama masaajida u socda la dhaho wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ballan qaaday inay si dhow ula shaqay doonto guddigan cusub ayna ka taageeri doonto dhammaan howlaha lagu xaqiijinayo nabadgelyada iyo xasiloonida degmada jowhar guud ahaan dhegeystayaal halka ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio wesnai intaan mar kale kulmi doono barnaamijka midnimada sidaasi nabadgelyo
Thank